haddaba maxay ka dhigan yihiin qodobada warmartiyeedka ka soo baxay shirkaasi cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirkii waxbarashada soomaaliya ee dowladdii hore ayaa iiga warramay wuxuu ila muuqdaa warmurtiyeedka warmurtiyeed wuxuu ila muuqdaa la ururiyey runtii koobaya maaragtay atraaftii ama qaybihii saamilada siyaasadda isugu tegay shirka magaala madaxda galmudug lagu ay duruuf laga wada arko wixii ka hadaaqay hadaaqoodii laga wada arko wixii ay ku taamayeen laga wada arkayo cabdiqaadir marar hore oo badan ayay weysireen mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyadu bal qodob ama laba aad is leedahay shirarkii hore kulankani waa uu kaga duwanaa carabka ku dhufo tan ugu muhiimsan oo dadka ummadda soomaalida o dhan arkayaan mid lagu diirsadayna ah runtii waxaa weeye in markii u horreysay taariikhda dowladda federaalka ay jirtay in maamuladii federaaliga ahaa dhammaantood ay hal mowqif ka wada qaateen geedi socodka siyaasadda soomaaliya gaar ahaan qaabka looga gudbayo markii la gaaro xilliga kala guurka ah waa arrin aad bogaadin u leh aan ugana mahad celinayno dowladda galmudug oo shirka maaragtay martigelaysa iyo madaxweynaheeda axmed cabdikaari ahaa yes waa hagaag qodobka ugu muhiimsanaa ee laga filayey shirka inuu ka soo baxa waxay ahayd in heshiis laga gaadho doorashada qodobkana ah doorashadu xilligeedii ha ku dhacdo qaab lagu wada qanacsan yahayna ha ku ha ku dhacdo saad u aragta wallahi waxaan arkaya qodob meeshii loo badnaana ishaaraya furayana albaabna u furaya madaxweynaha oo isagu mar walba ku doodayey waxaan rabnaa inaan dimuqraadiyaddii dadka u dhaweyno oo hal cod iyo hal qof samayno taasoo runtii waktigu uusan u hiilinayn oo sidii ay qireen guddiga madax banaada doorashada qaranku ay sheegeen in haddii hal qof iyo hal cod loo la aadayo wakti loo baahanayo aada uga badan waktiga dowladda u haray marka waxaad moodaa in halkaas darishad yar oo modalitiga maaragtay farsamada ah dhici kadho in loo furay madaxweynaha iyo iyo guddoonka baarlamaanka qaabka dadku meeshu u badan yahay oo golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha iyo shantii dowlad oo dowladooda ka tirsanaa dowladda federaalka iyo aqalkii sarena lagu accommodate gareeyey oo la raacay baad moodaa oo doorasho la isla ogol yahay mar haddii la yidhi waktigeeda ku dhacda waa taa ay dadka inta badan ay rabeen iyo madaxda inta badan runtii iyo maamulada cabdiqaadirow ma loo fasiran karaa in tusaale ahaan deegaanada nabadda ah ee ay ka suurtogeli karto in dadku ay codeeyaan ay dadku hal qof iyo hal cod ay u dhiibtaan codkooda meelaha aanay suurtagal ahaynna qaabka dadban loo sameeyo doorashada waa suuragal noqon karaa laakiin waktiga kuma suura noqon waktigaa diidaya oo dee guddiga madax banaanaa doorashada qaranka oo mas-uuliyadda loo dhiyey baa baarlamaanka hortiisa ka qaray inay adag tahay inaysan suuragal ahayn haddii hal qof hal cod la samaynayo inaan lagu samayn karin toddobada february laba kun iyo kow iyo labaatanka oo ah xilligii doorashada madaxweynaha la gaaray baarlamaankana la rabo in xilligaa ka hor la sameeyo oo ugu yaraan saddex bilood ka hor laba bilood ka hor la sameeyo marka waxaan la samayn karin ma jiraan lakiin wax walba wakti way u baahan yihiin waktigii baan taa u hiilinayn midda labaad yani oo hadda aan loo joogin waxa weeye dalka weli shabaabkii lagama wada xorayn oo amni xumaa jirta cadaalad ma taha in degmo soomaaliya degan tahay oo ummada soomaaliya degan yihiin oo xor ah oo raba inay doorasho codkoodii dhiibtaan fursadaas la siiyo degmo kalena loo diido fursadii ya cadaalad ma tahay iyada laftigeedu waa su-aal la raba in laga jawaabo oo dalkii oo dhan waxaa la rabaa doorashadu inay ka wada dhacdo haddii la oran laleeyahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doorasho horaa ka dhacday oo xalaal ah oo qofkii coda waxaa la rabaa dalka ummadda oo dhan inay fursaddaa hesho cabdulqaadir cabdixaashi oo ahaan jiray wasiirka waxbarashada ee dowladdii ka horeysay tan iminka xukunka haysaha ayuu kaasi ahaa oo goor sii horeysay khadka telefoonka iigu warrameeyey